subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington guryuhu waxa ay ka joogaan waddankan qiimo aad u badan inaad yeelatana waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato cimrigaada inta uu gaaro oo ma sahlana in guri si fudud loo iibsado haddii aadan boqolaal kun oo dollar mar qura wada bixinaynin waayadan dambese gadashada guryaha waxaa aad ugu batay ama ugu soo batay soomaalida maraykanka degan si ka duwan sidii sannadihii hore oo ay aad ay uga baqi jireen lacagaha dulsaarka ah haddaba waa sidee hanaanka kala iibsiga guryaha ee maraykanka warbixintan waxaa noo diyaarisay waryaheena sahre cabdi axmed
hantida guryaha ee maguurtada looga yaqaano soomaaliya halkana lagu magacaabo morgejka waa heshiiska lagu kala gato guri qaatana muddo soddon sano ah waxaa heshiiskaasi uu leeyahay khasaare iyo faa'iidooyin isfeer soconaya si ka duwan sidii lagu yaqaanay in guri qof uu dhisto ama uu gato marka uu joogo waddanka soomaaliya halkan waxaa guryaha dadka u gada bangiyo lacaga dulsaara ka qaata qof kasta oo guri iibsanaya waxaana bangiyada ay dib uga xaraashtaan ugalana wareegaan qofka bixin waaya lacagta guriga oo muddada soddonka sano ah loo qaybiyo bil walbaba qiyaasta kusoo beeganta faarax maxamuud maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku shaqeeya iibinta guryaha badanaaba guriga de qof wax kaash ku iibsadaa wuu yaryahay waxaa loo tagaa bangi bangigaasa qofku hadduu shaqo wanaagsan haysto wuxuu yidhaahdaa waxaan rabaa inaad guri aan iibsado oad iibisaan dadka muslimiinta oo kale haddaan tusaale usoo qaato dadna bangiyada caadiga ahee de waxaynu nidhaahno maaragtay ribada amaba interestiga ay halkan yidhaahdaan afkan ayay ku iib ha ku iibsadaan dulsaarka qaarna waxaa jira dhowr bangi amaba kuwan dadka lacagaa deemiyo muslimiintu ay u tagaan oo yidhaahda maaragtay kuwa iyagu ma laha xaaraan iyo interest iyo ribo male in qof guri lagu aamino oo laga gado halkan ayaa ah mid sharuudo badan ay ku wareegsan yihiin taasoo ay ku jirto in qofka guri la deeminayo ay muuqato lacagta uu qaadanayo bishii iyo guud ahaanba sannadkii islamarkaasina loo fiiriyo inuu bixin karo laguna miisaamo dhaqaalaha soo gala qoyskiisa sidoo kale waxaa dib loo sii raacaa sannadihii ugu dambeeyey sumcadda fiican ee xagga qaanbixinta ee qofkaasi uu lahaa sida uu mar kale sharaxayo faarax maxamuud maxamed marka caqabada ugu weyn waxay noqonaysaa horta haddii qofku isagoo aan dhaqaalihiisa si wanaagsan u hubin guri isku qaado iibsado hadhowto dulsaar badan la saaro qofkida waxaa dhici kartaba inuu shaqadii laga yareeyo shaqadii laga eriyo wax kastaa dhici kara marka ugu horeysana marka bangigu lacagta ku siinayo waxaa lagaa saxeexayaa heshiis lagu leeyahay haddii aad gurigaas soddon cisho ku bixin weyday lacagta aada la habsaanto kasoo qaad bangigu wuxuu xaq u leeyahay inuu gurigii la noqdo marka waxaa lagaa qaadayaa guriga markaad iibsanaysid debaaji lacag baad dhigaysaa kasoo qaad siddeetan kun baad dhigtay haddii aad lacagtii bixin weydid oo ad maaragtay guriga lagaala wareego wax laguu soo celinayaa ma jiraan maxamed cali waa wiil dhallinyaro ah wax ku bartay dalkan maraykanka waxa uu ka mid yahay dadka kula guryaha waddankan laakiinse maray wadiiqo ka dhib yar laakiinse ka dhaqaalo badan midda bangiyada iyo sida lagu kala gato ee habka islaamiga ah
marka aniga baraf badan dhacay saaxiibana aa imaaday wuxuu yii warniyo qada aan soo bax markaasu igu yiri niyo guri maxaa u kiraysanaysaa markaasaan ku yidhi lacag kaashna ma haye ma rabo rabadana inaan galo marka isagaa marka wuxuu igu yiri saaxiibada islaamilka lacag waxaa kasoo aruurin karta kasoo aruuri anna waxaan kugu dirayaa si aa u iibsatid lacagta dhowda gadaal iga celi tii aan ku dhaqaaqay marka saaxiibadii islaamilkii aan galay lacag intaan soo aruurin kara aan soo aruuriyey isagana markii dambe cashiers check uu faraha iga saaray boqol kun oo dollar ah qof saaxiiba waxaa laga helaya ma jira mugta waa aniga yaabay bes lacagtii ninkii jeega waa ka qaatay gurigii aan rabay boqol iyo toban boqol aan ku heshiinay boqol iyo toban kun ay yidhaahdeen markii dambe marka ana saaxiibka inaan kusoo laabto boqol kun toban kun oo dollarka inaan ka raadiyo waa ka xishooday waa iska daayay lacagtiisa aan usoo celiyay adiga bili xoogaa ka dhacdibeen mid kalaan helay adiga lacagtii xoogaa teer sideetan is xoogaa ah ilan two thousand twelve guryaha daayad u ku yaaleen gurihii saddex boqol laba boqol joogaya boqol iyo iska imaaday iyo wax gobolka ohio ee soomaalidu ay ku badan tahayna waayadan waxaa kusoo kordhaya dadka iibsanaya guryaha ganacsiga iyo kuwa deegaanka ah si ka duwan sannadihii hore oo dadka soomaalida ee halkaasi ku dhaqan ee cabsi fara badan iyo walwal ka haysteen inay guryo ku yeeshaan dalkan maraykanka xasan cali xasan dheere waa madaxa jaaliyadda soomaalida ee gobolkaasi tobankii sano ugu dambeysay dad aada u fara badan oo ama ganacsi ha samaysteen ama sidooda ha u xoogsadeen ama wax meel ha dhigteen baa guryaha aada u gata weliba waxay aada uga faa'iidaysteen waktigii waddanka maraykanka dhaqaalihiis uu hoos u dhacay oo guryuhu raqiis ka noqdeen baa dad aada u fara badan waxay bilaabeen inay wax le real state ama ay noqdaan dad guryaha ka ganacsada mararka qaarkood way dhacdaa qofku inuu iska bixin waayo dad dhowra waan arkay oo iska bixin waayey waddankaana waxaway guriga intaa doontaa how haddii aad bixin weydo mortgage waxaa leedahay ama lacagta lagu leeya deynta ah guriga waa lagaa qaadanaya hase yeeshee soomaalidu dhaqan bay leedahay oo sidii geeli la dhici jiray oo kale ay leeyihin war hebelow gurigaas waa layga dhacaya halayahiliyo marka waxaad arkaysaa runtii dad mataqaanaa garab istaagaya marka ma jirto wax soomaaliya oo guryaha laga qaataana ma jira inaad guri ku yeelato maraykanka ayaa faa'iidada ay leedahay waxa ay tahay adiga oo lacago xooggan oo ijaarka guriga ku bixin lahaa ay suuragal kuu noqoto inaad ku maalgashato guri adiga aad leedahay berri sannado badanba ha kugu qaadata bixisteedae haddana sidaasoy tahay waxaanan si dhib yar loogu degdegi karin caqabadaha ku heeran marka la eego in qof guri halkan uu ku yeesho dad badan waxa ay ka fogaadaan lacagta ribada ah ee dulsaarka lagu sheego ee saaran guryaha markii la iibsanayo kuwo kalena waxaaba ay ka sii cararayaan sannadaha badan oo aysan ka warqabin in saldhig buuxa ay ku noqon karaan gudaha waddankan aad iyo aaday umahadsan tahay wariyaha v o e da sahre cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi